aynu ku bilownay dalka jabuuti dowladdu waxay maanta mar kale shaacisay tirada dadka ay ka heleen xanuunka covid ee uu keeno fayraska korona maanta oo keliya dowladdu waxay sheegtay in xanuunkaasi laga helay boqol koob iyo afartan qof maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray wariyaha v o a sagal siciid faarax oo arrimahani ka waraystay warbixintii ugu dambeysay ee soo saartay wasaaradda caafimaadka colaad waxay ku sheegeen in boqol iyo koob iyo afartan qof oo cusub laga helay maanta cudurka coronavirus kadib baaritaano ay ku sameeyeen kun shan boqol iyo lixdan qof guud ahaan dalka jabuuti marka laisku wada daro dadka qaba waa toddoba boqol iyo soddon iyo laba qof waxaana baaritaan lagu sameeyey lix kun iyo shan boqol iyo konton dadka ka badbaadaya ama ka bogsanaya way soo yaraanayaan ilaa wiigan toddobaatan iyo lix qof ayaa hadda ka baxday ka bogsootay laba qofna way dhinteen dhimashadu waxay ku egtay calaadwa labadii qof ee hore dhintay waa gartay sagal laakiin markaad fiiriso nambarada maalin kasta soo baxaya shalay oo kale haddaad fiiriso maanta haddaad fiiriso waxaad moodaa in dalka jabuuti tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan ay soo kordhayaan maxaa ugu can bay leeyihiin saraakiisha iyo dhakhaatiirta caafimaadka runti colaada waa runta shalay waxay ahayd boqol konton iyo lix maanta waa boqol afartan iyo ko aad buu isu soo taraya wuu soo badanayaa waxaa sababta lagu sheegay sida madaxda dowladda madaxweynaha shalay wasiirka caafimaadka oo hadlaya ku celcelinayaan dadku inay qaataan amarada dowladda oo guryahooda ay joogaan markaad fiiriso colaado bandow dalkao dhan wuu saaran yahay laakiin weli xaafadaha ama dadku ma aha kuwo qaatay amarkii oo dadku weli weysla joogaanoo meelihii saaxida laga wada cabayaa dhalinyaradii kubaddii bay ciyaarayaanoo laadhuub waxaad moodaa in la siiyo xorriyad badan ay wax badan ku sameeyaan marka inta badan madaxdu way ka digayaan laakiin weli dadkii colaado maaha kuwo u dhaga nugul markaad dhex socoto xaafadaha ma arkaysid dad qaba maaska ama wixii protectionka waxa laga yaabaa markay toban toban qof hadday ku dhaafto waxa laga yaabaa hal qofoo wata inaad aragto marka inuu sidaa u faafo waxaa lagu sababaynayaa dadkii aan weli qaadan amaradii dowladdu ay tir guryaha la joogo iyo bandowgii dareenka guud ee dadka jabuuti markaad fiiriso marka laga soo tago amarada aanay qaadan xanuunkan meelo badan oo dunida ah soomaaliya ay ka mid tahay dadku waxaad moodaa inay dafirayaan qaarkood oo ay leeyihiin wax jira ma aha dareenkaa ma ka jiraa dalka jabuuti absolutely wuu ka jiraa aad iyo aad wuu ka jiraa dadka markaad tiraado war xanuun baa jira la sheegaya waa maxay waa isla joogtaano waxay ka oranayaan waxaani wax jira ma ahaba dad baa ka oranaya waa kaduudiyihiiyo xumaaday waxaani wax jira maaha caalamku si khaldan buu u qaatay waxay ka oranayaan anagu muslim baa nahay waxba nagama tarayo iyadoo dad badana muslim ay u dhimanayaan dadka qaar waxay ka oranayaan waddankayga waa kuleyl oo kuleylka naga celinaya iyadoo la sheegay kuleylka inuusan waxba ka celin karin marka runtii dadku ma aha weli kuwo intii laga rabay taxadar muujinaya guud ahaan dalku waa xiran yaha lakiin xaafadaha magaalada weli waa iska caadi dadku dareenkaas aadka ah ma qabaan marka waxaad moodaa weli inay u baahan yihiin in in in loo badiyo wacyigelinta ku saabsan in dadku guryaha ay joogo tusaale ahaan oo kale dhalinyaradoo kale markay banaanka usoo baxaan banaankii bay ku ciyaarayaan kubaddii meelihii bay isla joogaan xaafadii markay ku noqdaan hadduu haleelo xanuunkaasi saameyn waxay ku yeelayaan qoyskii oo dhan marka runtii dadku waxaad moodaa inay wacyigelin saa'ida u baahan yihin in la siiyo colaad mahadsane taasi waxay ahayd sagal siciid faarax wariyaha v o a ee jabuuti oo khadka telefoonka ugu warramaysay maxamed colaad xasan